halkan waxa uu kaga hadlay qowlka raajixa ayuu ku saleeyey oo jamhuur ahlilcilmi ay qabaan raxmatullahi calayhim wahuwa saxiix kadibna aakhirka baabka waxa uu soo guriyey aqwaasha khilaafka ee ka taagan u tacriifiyey iyo aqsaamtiisii ayuu beydka hore ku sheego waxa uu yihi waajib muwasaca waxaa la yidhahdaa maashkii weye waajibkii weeye waqtuhu waqtiga loogu talagalay yasacu u waasac noqdo akthara minhu in isaga ka badan wax isagii falkiisii waajibkii la imaatankiisii hal mar ka badan la samayn karo waktigiisu uu yahay kaasaa waajib muwasaca la yidhahdaa waana laba qaybood wa huwa waktigaasna maxduudan mid wakti ku koob kooban inuu yahay sida awqaadu salawaadka inta hadday dhaafta baxaysa wakayrahu isaga midaa xadidneen buu jara ku socdaa waajibka muwasaca oo fil cumri ah kaadaai duyuun iyo kaqadaa lfawaid cinda shaaficiya litakhir way markay yidhaahdeen iyo markii la yihahda alcumra iyo alxaji iyo waxa weye qada ma laha laakin waa ada fi lcumri damaantii yaa wakti u ah marka min hadi ljiha hadii laga eego waa waajib muwasaca waktigiisaan maxduud ahayn biictibaarihi markaa tagteed mubaashirka la noqoto haddaad ka eegtana mumayiq wey taasina waa weji kaloo culimada qaar kamida dushabahayn ay ugu magacaabeen calaa kulli xaal beytka wuxuu rabaa in kugu yihahda laba masalo masalada koowaad wuxuu yilahy waajib muwasaca waxaa la yidhahdaa maa waktigu wixii waktigiisi yasacu akthara minhu in ka badan isaga waasicu yahay waa tacriifka waktigiisa isaga ka badan falkiisa ka badan waasica u ahna labu u qaybiyey inuu wakti maxduuda yahay wahuwa maxduudan iyo ayrahu ayra maxduud inuu yahay ki ila lcumri cumri kullihi ahaa yujara ku dawa ku socdaa oo qowlkaasi ku dabaqmaya intaasi taqsiimkii iyo tacriifkii ayuu kaga baxay fajawazu adaa biladiraari fajawazuu culimadu waxay baneeyeen jamaahiirteedu al adaa in la gudan karo waajibkii biladiraarin iyadoon qofku wax daruuro haysa jirin fi kulli xisatin gobol kasta oo min almukhtaari ikhtiyaaru lwaqti waqtiga kiisa fadliga badan awqaada karaahada sida qoraxda marka ay soo baxaysa iyo marka casarku sii dhacaya lala suga aan ahayn inta kale waqtulikhtiyaarka la yiraahdo in la tukan karo oo isku mid yahay fadiilo haba isdheeraadaan awalka iyo dhexdiisi iyo qaybaha dambe ayay ku tagaan culimadu raxmatullahi calayhim marka qowlkaasi waa madhabu malik iyo akthar lfuqahaa iyo xataa mutakalimiinta nimanka la yidhaahdo laakiin haddii la dib dhigo waxa weeye waa shay in caqada sababu wujuuhi sababkii wujuubkiisii yaa la hayaa sababka wujuubkiisa la waxaan uleenahay markuu waktigii soo galay amarkii muwajahu qofkii ku noqday lilmubaashara oo wakaynu soo marnay inuu yihi walamru qabla alwaqti qad tacallaqa bilficli lilclaami qad taxaqaqa wabacdu lililzaami yastamiru xaala talabusi waqawmu faru oo mar hadduu waktigii soo galay liilzaami lmubaashara ayuu ahaa mar kalena mas'aladan waa kisagii soo ishaaray intaynu kusoo jiray baabu lawaamir oo wakiina soo yiri markii sabab wujuub sababu lwujuub idan caqada sababu lwujuub in imaa ficilkii mubaasharadii in laga rabo wa imaa bedel in laga rabo oo calaa wajhi su-aal ku keenay oon soo marray inuu yihi wahalla datarki wujuub lbadeli binafsi ow daaka binafsi binafsi lawali waana madhab shaaficiyada iyo maalikiyadu iyo rag kaleba ay qabaan oo ay yidhaahdeen casmi baa waajibaya in lagu casmiyo in hadhow lala imanayo litafriiqi bayna alwaajibi walmanduubi taasuu ilmaha wuxuu yihi waqaa'ilu mina rag naga mid ah waxay yidhaahdeen yaqulu waxa uu lehay alcazmu casmi baa waajibaya alcazmu in loo qasto calaa wuquuci lfardi fardigii inuu dhaco oo la fidi doono fiihi fi lwaqti waktiga muwasaca dhexdiisa xatman waajib wey oo awal waktigii oo sabab wujuub inciqaaday oo adigana lazimat lmubaashara ay laazimtay khitaabkuna saa mutawajih kuugu noqday ima inaad la timaado wa imaa cazmi inaad la timaado fi lwaqti inaad samaynayso haddii kale caasi baatay yidhahdeen ragga uu sheegaya waqaa'ilu mina maalikiyada aha waa labadii qaadi abubakr albaqilani iyo qaadi cabdilwahaab masalada waxaa ku salaysan masaa'il kale fuqaha shaaficiyadiiyo marka ay leeyihin rag kaloo lamida labada jamc musaafirka jamcu taakhiir markuu samaynayo waa inta hora waktigeedi joogaa inuu niyoodo inuu taakhiiriyey masaladan ay ujeedaan waxayna casmi waa laga maarmaana maadaama aadan xilligan hadda samaynaynin ay xilliga dambe samayn doonta casmi inaad la timaada hadhow inaad samaynaysa niyada halkay ka qaateen halkan wey intaa kadib marka qowlkii raajixaha inuu jiro oo waaqi yahay xis kulli xisatin min almukhtaarina la samayn kara uu soo hormariyey iyo aqwaal kale oo tacalluq ah waajibka muwasaca ee salaada oo kaleeta ah wujuubku muawal waqti buu kula xiriiraa miyo mise aakhir waqti buu la xiriiraa mise wax kaloo la xiriira aqwaal doora ayuu sheegay wuxuu yihi ahuwa ma mukalafun yucayinu wakhulfu bilkhilaafi fiihi bayinu faqiila alakhiru waqiila alawalu waqiila ma bihi ladaa yatasilu aw huwa mise waajibka muwasaci mar hadduu soo yiri soo tacriifiyey ma waqtigu yasacu minhu akhara waa la yihahdaa aw huwa waajibka muwasaca xilliguu waajibayahay ma mukalafun wixii mukalafka yucayin uu cayina miya soo culimada qaar yidhaahdeen culimada qaar waliba maalikiye qaar kamid ay ku jiraanba waxay yidhaahdeen waxaa u mucayan ah waqtilwujuub waqtiga muwasaca oo dhan maaha waa xilligii uu ka doorto qofka mukalafka ah haddaba qofka mukalafka ah xilliguu doorto ama awalulwaqti ha noqdo ama aakhirulwaqti ha noqdee kaasa ah bay yidhaahdeen waxaana laga soo guuriyey alkarki min alxanafiya ee rag lamida ayaa saa qaba yidhaahdeen wakulfu dilkhilaafi kuwa khilaafka u saaxiibkae labadaa qoolen sheegnay midna aan qabinna fiihi fi lmas'alati masalada tacriifka waajibka muwasaca bayinu waa istacdi wa faqiira waxay yidha alaakhiru qaar ba waxay yidhahdeen alaakhiru aakhiru lwaqti keliya weeye waxa waajibkaa oo aakhirulwaqti muu waajibayaa maadaama yatadaayaqu lwaqtu markii uu ka haro salaada waqti ficilkeedii lala iman karo keliya waqiila waxaa la yidhi alwalu awalka waqtiguu waajibayaa afqada shaaficiyada qayb kamida laga soo guuriyey laakiin lama hubo cidka iyo cidda u yahay waqiila waxaa la yidhi ma bihi ficilka hu aladaa gudashada yatasil maa waqtigii bihi isaga aladaa gudashada ficilka iyo waajibka yatasil laxirsamo awal aakhir wasal midna magacaaben xilligii mukalafka u suurowda uu sameeyo yaan ogaanaynaa inuu waajib ku ahaa oo dadka qof walba marka uu xilligu ka sameeya waajibkiisii ah waana madhabka mashhuurka ee xanafiyada raxmatullahi calayhim ay qabaan haddana masale kale oo dalaalaadkii awaamirta kamid ahaa oo alwaajibu lmukhayar la yidhaahdo u gudbay oo waxau yidhi walamru bilwaaxidi min ashyaai yujibu waaxidan cala istiwaai waalmru haddii lays-amro bilwaaxidi mid min ashyaa waxyaabo kamida hal shay oo ashyaa kamida yuujibu waxa uu waajibiyaa waaxidan hal mid cala istiwaain ay u siman yihiin ashyaadaas haddii sharcigu amro intaa mid kamida sare uu ku yiraahdo waanu mid gaara ku magacaabin midkay aada samaysaba ka kala waa ula mid wujuubkii hal mid baa lagaa rabaa laa bicaynihi waaxid hayr mucayan bay yidhaahdeen haddii lagu yidhaahdo weelashaa mid soo qaad oad mid soo qaado nadaabihidinma tug midkaad soo qaadabana ka kala waa ula mid imtisaalka amarkii iyo waajibkii wa min hada albaabi waxaa kamid a kafaarat lyamiin fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexdaa arrimoodi aw aw maadaama la yidhi awdana miisaan takhyiir ay tahay iyo daahiratan cala takhyiir ay tahay intaba min xaysu ljumla waa waajib laakin waxaa waajiba waaxidun hayru mucayanin midka aada samaysabana inta kale waa ula siman yahay walamru haddii lays-amro bilwaaxidi mid min ashyaaa waxyaaba isku jira kamida yuujibu wuxuu waajibiyaa waaxidan waa hal mid cala istiwaain ay u siman yihiin tanna wuxuu ku ishaarayaa baabkan waajibkii in loo qaybiyey mukhayar iyo mucayan mid lagu cayinay oo waxaa samee lagu yiri mucayankiibaa isaga laftiisa u qaybsanaya mid waaxid iyo mid bedel oo tartiib leh iyo keyrkood iyo midkan mukhayarka ah oo ilaa xad go-an iyo daa'iro kooban adiga khiyaar lagu kala siiyey hadba midkaad samayso kadgunaadinku waxaa u gudbay raximah llahu tacaala waxaa la yidhaahdo alwaajib alkifaay waajibka waxa u qaybsamaa laba qaybood waajib mucayan ama cayni ah ama faraa'id acyaanka la yidhahdo qof kasta laga rabo iyo waajib kifaaya ah oo laga rabo majmuuca iyo jumlada markay kala tafriiqinayaan ee macnaha tawdeexinayaan waxay yidhahdeen culimadu raxmatullahi calayhim maalinkuna wax ka tilmaami doonaa waajibka mucayanku shaaricu laba arrimood buu doonayaa ficilkana waa rabaa faacilkana waa doonayaa marka ficilkiina waa la rabaa salawaatu lkhamsa ahaa faacilkii samaynayana waa la rabaa laakiin waajibka kifaayiga waxay yidhahdeen shaaricu falkan iyo ficilka in la sameeyuu rabaa laakiin agtiisa ahmiye muhimad kama laha cidda samaysay in la sameeyuu buu rabaa saa darteed haddii dadkii qaar sameeyaan inta kale waa ka dhacaya arintaasu ka hadlo waxau yihi ma طalba الshaaricu an yuxasla duna اctibaari dati man qad facala wahuwa fadila calى di اlcayni bizacmi اlstaadi maca اljuwayni mizu min اlcayni ban qad xudira takriru maslaxatihi in fucila wahuwa calى jamiici cinda اlaksari liismihim bاtarki wالtacaduri وficl man bihi yaqumu musqط waqila bilbacdi faqad yartabiط mucayana aw mubhama aw faacila khulfa can اlmukhaalifiina nuqila ila akhirka abyada beyt ugu horeeya beatan maalimku raximah llahu tacaala waxa uu ku tacriifiyey waxaa fard kifaaya ama alwaajib kifaaya la yidhaahdo waajibka kifaayigihii waxa uu yihi waa wixii shaaricu in lala yimaado iyo ficilka iyo falka uu doonayo isagoo wax dan iyo muraad gaara ka lahayn cidda samaysay iyo cidda la timid ma alaba shaaricu maadu waa khabarun limubtadain maxduufin weyn fard kifaayati ama huwa fardu kifaayuhu maa alaba shaaricu shaaricu wixii uu dalbay ee u qastay weeye an yuxasala in la sameeyo oo lala yimaado oo kasal iyo ficil ahaan oo u dalbay intaa waxay wadaagaan fardu caynkii duuna ictibaari daati man qof daatadii isaga oon la tixgelin aan la qiimeynin qasad iyo gaayana aan laga lahayn qad facala sameeyey halkaasu kaga duwan yahay fardu caynti fardu caynku ficilka iyo faacilkaba waa la doonay shaaricuna qasad iyo haayu ka lahaa amaa fardu kifaayuhu ficilka iyo falku qasadka iyo haayada sharcigu tahay ee cidda samaysay haayada iyo waxa loo raadinayaay maaha saas darteed haddii la yidhaahdo waa maxay fardulkifaaya waa wixii shaaricu uu dalbay in la sameeyo isagoon cidda samaysay aan mucayan ahayn ama qof kastaba aan laga rabine in lala yimaado un dadka jumladooda iyo majmuucooda laga doonayo arrintaasi diinina waa noqon kartaa sida salaatuljanaa'iz iyo waxa lamidka iyo amsilada tira badan ay noo iman doonto maalimku raximah llahu tacaala uu tusaale ahaan usoo qaadi doono marka uu tirinayo ilaa sagaal iyo toban tusaale ama waxaa la dhihi karaa ilaa labaatan misaal uu keenay arrin dunyadana waa noqon kartaayo sida xirafka iyo shaqooyinka barashadooda iyana tusaalaha waa ku dari doonaa haddii sidaa uu yahay beedka labaad wuxuu kaga hadlay keedaa fadli badan fardulkifaaya iyo fardulcayn oo wuxuu yihi wahuwa fardu kifaayaha fudlila laga fadilo oo ka fadli badan calaa dilcayni wixii fardu caynka ahaa ama kii caynta iyo mucayanka u saaxiibka ahaa hadalka ayaa yidhi fi zacmi ustaadi alustaad abu isxaaq asfaraaini sida uu yihi maca aljuwayni iyo ninka la yidhaahdo aljuwayni imaamu lxaramayn waxaa kaloo ku raacsan baa la yihi aabihii abu maxamed aljuwayni saddexdaa nin ee laba uu naalimku sheegay baa waxay ku tageen in labada waajib fardu kifaayaha iyo fardul caynka markii la isbarbar dhigo uu fadli badan yahay fardu kifaayuhu imaam alxaramayn wuxuu ku sheegay kitaabkiisa alghaysaani laba boqol lixdan iyo kow safxada ah saasay soo guuriyeen inkastoo dhan kitaabkii hadda hayn qowlkaa saddexdaa nin ay qabaani waxay ku cileeyeen way u daliishadeen xujana uga dhigteen in waajibka caynigiihi qofku haddii uu sameeyo ajirkiisi isaga keliya u noqonaya hadduu ka tagase isaga keliya dambaabaya laakiin waajibka kifaayiga dadka sameeyey hadday ka tagaan ummad dhan baa dambaabaysa marka waxay yihahdeen waajibkii ummad dhan faaraaba ka dhacaya adigina bakadaadin saara marka waa ka nafsi badan yahay ka tegitaankiisuna ummadii inay dambaabi lahayd buu ka dhacay marka qadiyad dembigeeda iyo ajirkeeda oo hal shaksi ay u noqonayaan iyo xilka xilka dhaceeda iyo qadiyaday ummad dhan u noqonaysa ta ummadda dhan u noqonaysa ayaa ka fadli badan bay yidhaahdeen arrintaasi xaqa jihat alcaqli haddii laga eega rag baa waxay yidhahdeen arrin ilaaxad daahira way laakiin maalimku waxa uu tilmaamay isagoo subki jamc aljawaamic ku raacaya inuu qowlkaasi daciif yahay oo wuxuu yidhi fi zacmi lustaadi ustaad isxaq lasqraini sida uu sheegtay macal juwayni isagoo juwayni ay wada jiraan xaramayn iyo abihi labada ereyga zacama waxa loo isticmaalaa marka wax la daciifinayo mana usluubka qur-aanka iyo lugat luqada carabta ee fusxada ah inkastoo mararka qaarkood haddana bimacnaa qaala la yidhaahdo waxaa ku jira hadalka tadciifin baa ku jirta ilah baa ku le zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qofku markuu wax sheego wixiina saxiix maha aada leedahay iyo ereyga la isticmaalaa saa darteed ba waxay ahayd bisa matiyat rajuli zacamu waxaa lagu daciifiyey shareicadana marka dib loogu soo noqdo dabagal tam ana lagu sameeyo waxaa laga ogaaday dadaalka iyo qiimeynta furuudul acyaanta ay siiso ayaa ka badan midka furuudul kifaayaha la siiyo xagga fadliga iyo darajada iyo xagga dambiga iyo macsiyada ka dhalanaysa furuudul acyaanka salawaatu lkhamsa kamida oo qofka ka taga ogaal iyo sila waxwey la isku haysto waxaa kamida zakadii baa kamida ninka xoolihiisu gaara soomkii baa kamida xajkii baa kamida bal shanta uu nabigu yidhi alayh sala slam buniya alislaamu calaa khamsin shanta tira asaaska islaamki waa furuud ilacyaan ee kifaaya maaha sidaa darteed maadaama shaarica dadaalkiisa uu taa u badan yahay markii si fiican loo dabagalay aasaaska iyo tiirashii islaamkuna ay noqdeen taasi waxay kutusaysaa islaamka agtiisa inay iskaga ahmiyad badan tahay kagana qiimiyo darajo weyn tahay waxyaabaha furuudulkifaayaadka dhinac kalena marka laga eego maa waxyaabahan shaarica uu dalbay un fal ahaan loo sameeyo iyo waxyaabaha falka iyo faacilka ninka falaha sameynaya la imanayaba uu qasad iyo haayo ka leeyahay haayadiisu waa ka xoog badan tahay midka falka le la dalbayo kadib u geedka saddexaad maalinka waxa u gudbay raximah llahu tacaala inuu ku siiyo maxaa lagu kala gartaa waajibka cayniga iyo waajibka kifaayiga oo waxa uu yihi mizhu min alcayni bian qad xudila takriiru maslaxatihi in fucila bimacnaa haddii la yimaadaan falkii kifaayiga ahaa dadka qaarkii ay la yimaadaan dadkii laftooda ama dad kale inay soo laba gorceliyaan maslaxadiisii waa laga maarmay oo lama baana mar haddii ay sidaas tahay waajibka caynigii waxaa weeyaan in la soo celcelinayo mizhu fardu kifaayaha waxaad kaga socdaa min alcayni kii fardu caynka iyo waajibka iyo caynigaa bian qad xudila in la mamnuucay oo wax baahiyao loo qabaa aynan jirin takriiru maslaxatihi maslaxadiisii soo celcelinteeda ka kifaayigaa in fucila mar haddii la sameeyo in la soo celceliyo inaan loo baahnayn waxaydhan qofka biyaha ku baktiyayey haddii loo gala badii kasoo badbaadintiisa haddii la soo badbaadiyo markaa kadib badda ninkii gala si uu qofkii ajirka ugu helaay ma helayo haddii ma janaazada qofkii lagu tukado oo ujeedadeeduna ay tahay in laga rajaynay rabbi inuu u dhaafo aan ku laba goorcelino u badino lama ogola sababtoo ku celcelintu yaqiinteedi mayso dannigana tii horaa ugu filan sharciguna masaalixda waxa uu ku takliifiyaa dadka in la gaaro tii yaqiin loo gaari karana loo gaaro tii aan loo gaari karinna dhanniga loo gaaro wixii aan qadciga suuroobi karin oo sida in loo dambi dhaafay oo kaleeta toban gorood aad ku celcelisiya hal mar haddaad ku tukata janaazadii marna ma xaqiijin kartid muraajaca unbuu noqonaya xaalkaagu adaan qofka gaajaysan oo kaleetid cunto siintiisa haddii la siiyo inay baahidii mar labaad soo noqotaan maana mid labaad ka dabasii waajibkii kifaayiga xaddiisii way ka baxaysaa waxaa kamid a qofki gaalki dilkiisii iyo waxyaabaha lamidka ama talaabanaha fardu caynka ee shanta oo kaleeta ah maslaxadadu way soo noqnoqonaysaa marka uu soo noqnoqdo oo khuduucdii ilaahay iyo kalaamkiisoo la fahmo iyo munaajaadkiisii iyo wax lamida ayay soo hoosgelayaan oo ku xaqiiqoobayo maslaxadii waa taagantahay hadiyo goor tadalulkeeda la isu tadalula subxaana watacaala misu haddaba waajibkii cayn kifaayiga waxaad kaga socdaa min alcayni waajibka caynka bian qad xubila in la mamnuucay takriiru maslaxati maslaxadiisa soo celcelinteeda in fucila mar haddii la sameeyo lala yimaado wahuwa cala ljamiici cinda alakhari liismihim bitarki watacaburi geedkan afraadna waxuu kaga hadlay waajibka kifaa'iga ah yaa lagu leeyahay ma dadkao dhan ba mise dadka qaar kamida la garanayn baa lagu leeyahay wahuwa waajibka kifaa'igihi cala aljamiici dadka oo dhan baa lagu leeyahay cinda alakari culimmadu say u badan yihiin mukalafiinta oo dhan bay jamhuuru ahlilcilmi waxay dhaheen waa lagu wada leeyahay qof kasta waa laga rabaa muxuu yihi maxaa daliil u ah maxaa daliil u ah in laga wada rabo wuxuu sheegay laba daliil wuxuu yihi liismihim waxay ku dambaabayaan dhammaantood bitarki hadday ka wada tagaan in dhammaantood laga wada raboon qaar keliya laga rabin waxaa lagu gartay oo daliil u ah hadday dhammaantood ka wada tagaan inay dhammaantood wada dambaabayaan hadday noqon lahay qaar kamida lagu leeyahay keliya qaarkaan baa dambaabi lahaa inta kale ma dambaabteen waajibkana waxaan kusoo tacriifinay waxa hadii laga taga lagu dambaabayo dhammaantoodka tegitaanka hadday ku dambaabeenna inay waajib dayaceen baa laga garta halkaas waa daliilka koowaad iyo watacaduri inay mutacadur tahay qof aan la garanaynin waajib saaritaankiisa oo wuxuu radinayaa qowlkan ugu soo socday oranaya qaar aan la garanaynin buu waajib ku saaran yahay wuxuu leeyahay haddaba qaar aan la garanaynin shareicadu waajibka waxaan la garanaynin inay saarto oo khitaabaadkii takliifta ee waajibka kifaayiga ah ay ku dhacaan qof aan la garanaynin arrin mutacadira wey sababtoo lama ogaan karo qofka mukalafka ku ah lama ogaan karo yaa laga rabaa ilahay markuu lehy subxana watacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri haydinka mid noqdaan a idinka midii hawa yeeraan ma dadka khitaabka guud lagula wada hadlayaa mise qaar kamida halkaasi waa qabri mushtaraga ayaa jira sida aayadda kaleba falulaan afara min kuli firqatin minhum taaifa dadkaa si guud ahaaneed koox inay ka baxaan laga rabaa sidaas darteed qadarka mushtaraga ee daa'ifo kale ku kastaba ku rumoobaysa ayaa laga rabaa qayb baa laga rabaa haddii la yihahdo qaybna lagama rabo maxaa kuwana waa laga rabaa khitaabka iyaga ugu jihaysay kuwana uga jihaysay lafteeda daliil bay ubaahanaysaa wa ficlu man bihi yaquumu musqitu qowlkii jamhuurta ay qabeen raajixana ahaa ayuu sii waraayo wuxuu yihi wa ficlu man o falitaankii ama dadka qaar falitaankooda yaquumu bihi ku istaagayo falkii la yimaadaayey musqitun wujuubkii waa ridaya dadkao dhan ha lagu lahaado laakiin in kamida qof kastoo kamida iyo koox kastoo kamida hadday falkiisi iyo sharciga u dalbay ula yimaadaan shuruudiisiina oofiyaan waajibkii dadka dhan waa ka dhacaya haddaba waa waajib dhammaan lagu leeyahay hadday qaar kamidahun sameeyaanna ka dhacayo qaarkay doonaya ha noqdaan halkay doonaya ha joogaan muhim dalabkii sharciga inay oofiyeen wey intaa markuu qowlkii jamhuurta raajixa kaga baxay iyo aqwaashii ka duwaneyd sheegay waqiila waxaa la yihi bilbacdi qayb faqad keliyu yartabitu ku xiran yahay wujuubkaasi wujuubkaasi cala aljamiici maaha laakiin dadka qaarkii iyo dadka qayb kamid ah ayaa waajibka lagu leeyahay oo laga rabaa qoladii sidaas tiri ayaa iyaga dhexdeeda iskhilaafay saddex qowl ayay isugu khilaafeen markay yidhahdeen qayb kamida laga rabaa yaa la yihi qaybtaasi ma mucayan baa mise waa mubham qole waxay yidhaahdeen waa imaamu razi raximahullahu laga soo guuriyey qaybtaasi waa mucayan cinda allah annaga agtaada muakayada mubhamba ha noqotee oo ilahi subxaanahu watacaala qayb mucayan ah uu waajibkan saaray baa jirta hase ahaatee ciddii samaysada jamhuur baan ku raacsanahayo waa ku dhacaya waxayna lamid tahay yuri dayntii qof mucayana lagu lahaa qof kale hadduu ka bixiyo waa ku dhaca ka dhacaysaa dayntii xaqii lagu lahaa taasuu tilmaamayoo wuxuu yidhi mucayanan waa mucayan dadkaasi abyaari oo maalikiyada kamid yaha rag kalena waxay yidhaahdeen may bar buu ku waajibayaa dadka oo khitaabka sharciga rabbi ku socdaa laakiin lama garanayo saa darteed ciddii samaysada iyaga iyo keyrkoodba dalabkii sharciga waa ka dhacayaa sida jamhuuri ba tiri oo wuxuu yidhi aw mubhaman ama mid aan la garanayn way waxaan waa u niri buu yidhi waa mucayan haddii la yidhaahdo qaybtaasi qaybtee weeye waa taxakum ama tarjiix bilaa murajix saan hore usoo sheegnay qolo saddexaad baa yidhi maya waa ciddii samaysa ee hadda falka la timaada kuwaasu waajib ku ah in iyaga waajib ku ah waxaa loo galan falkii ay sameeyeen taasina dowr iyo tasalsul ayaa ka waa ka laazimaya sababto haddaad tidhaahda ficilkani ka ninkanu waajib ku yahay in waajib ku yahay waxaa laga go waajibku waa horeeyey inuu horreeyena waxaa lagu gartay inuu la yimid hadduuna la yimid aad la imaana lama garteen hadduuba ka tago oo dayaco isaga aatimtimiya see lagu ogaanaya calaa kulli xaal wuxuu yidhi isku soo ururiyo saddexdaa qowl bay mareen oo kale ah qaar baa nagu waajibinaya markii la yidhi qaar mucayan cinda allahi wey in la yidhaahdo cid kastaba ha kaga dhaca waajibkiya qaar mubham weye la yidhaahdo ciddii samaysana waa ku dhacaya qaar leh cidda samaysay aw faacilan dadka sameeye la yimid wey khulfun taasi iskhilaaf wey muqila laga soo guuriyey can ilmukhaalifiina ay liljamhuur dadka jamhuur khilaafsan laga soo guuriye wey kadib mualifku raxima allahu tacala wuxuu gudbiyey mas'alo kale oo waxyaabaha waajibka kifaayiga soo gelaya wuxuu yihi ma kana biljuz-iyi nadbu oo culim fahuwa bilkuli kaciidin munxakim ma kaana wixii ah biljuz-iyi juz-i ahaan iyo aaxaadkiisa iyo afraada camalkiisa nadbuhu sunanimadiisa culima la ogaaday oo la isla yaqaano fahuwa bilkuliyi guud ahaan markii la yidhaahdo kaciidin sida salaada ciid oo kala weye munxatimun farad iyo waajib wey wuxuu lehay mualifku raxima allahu tacaala shareicadu waxyaaba waajibaad iyo sunan ay leedahay haddii aan waajibaadkii kasoo gudubnay waxyaaba waxaa jira ay ku tanaawubaan labada xukum ee nadbiga iyo wujuubka ah haddii waxyaabaha sunankii min shacaa'ir alislaam ay yihiin ummadda guud ahaan inay ka wada tagto lama ogolado xaram way sida wuxuu leeyahay salaada ciid oo kaleeto cala alqawli inay sunno tahay dadkao dhan waan ka wada tegaynaa lama ogola salaatu ljamaaca cala alqawli inay sunno tahay aaxaadkii iyo ashaksiyaadkii dadka ay sunno u tahay ummaddu si guud ahaaneed waajib bay u tahay lagama wada tegi karo adaankii cala alqawli inuu sunno yahay ummadda dhan kama wada tegi karaan waxaa lamida sunankii rawaatibta ah ummatu maxamed oo dhan ama magaalada dhan wax raatibo tukanaya inaanu ku jirin ama laba ragcadood subaxa tukanaya aanu ku jirin lama ogolo sidaas darteed waxa uu leeyahay sunanka daahirka ee shariicada cala aljumla ee sharcigu la ogaaday laguna yaqaano aaxaadka iyo shaksiyaadka inuusan waajibka ku ahayn laakiin waxyaabaha sunankaa kamid yahay ee wanaagsan garaanadu shicaar islaam iyo madaahirta waa islaamka sare uu ku tacalluqo asalkiisu waa waajib oo waxyaabaha waajibka kifaayigu kamid yahay ma kaana waxyaa biljuziyi juziyo aaxaad ahaan nadbuu suninimadiisa culima mid la yaqaano dadka aaxaad ahaan iyo camalka ka aaxaadkii ahaan inuu sunno u yahay laog yahay oon qofna la oranaya qof adiga waajib buu gaarkuugu yahay fahuwa bilkuliyi si guud ahaaneed marka la yidhaahdo camalka ka kulli ahaan iyo ummadda ka kulli ahaan marka la yidhaahdaay ka ciidii sida salaada ciid oo kaleeto weya min xaatimun waa mid waajiba oo ummadoo dhan inay ka wada tagto aan la ogolaanaynin loona dulqaadanayn wahal yucayinu shuruuc lfaacili fi dilkifaayati khilaafun yanjali kadibna masale kale u gudbo wuxuu yihi waajibka kifaayigii haddaan niri dadka qaarkii hadday dila gaala sameeyaan intii kale dambigu waa ka dhacaya layskuna soo qabsaday ma jamiic buu ku waajibayaa mise qaar kamiduu ku waajibayaa qola ay soo yidhaahdeen qaar buu ku waajibayaa weliba qaarka sameeyaa haddii dadkii qaar camalkii bilaabaan fardu cayn ma isu bedelayaa una qofkii ka tegaynin sidoo kale waxyaabihii nadbiga sida buduuha hadduu bilaabo nadbi mucayan ma isu bedelayaa mise cayn isu bedeli maayo waa masalo shabaaba masaladii ahayd nafliga iyo sunnadu maku waajibayaa bishuruuci hadalkaasi waa la isku khilaafay buu yihi maalimku raximah llahu tacaala inkastoo subki raximahullah uu rajaxay inuu yatacayan yahay wahal yucayinu mucayinayaa shuruucu lfaacili faacilkii ciddii samaynaysay gudagalkiisa fii dilkifaayati gudagalaay cayn fardu cayn ma u bedelayaa wixii furuud lkifaayaha haddii qofkii dadkii qayb kamidihii bilaabaan oo la yimaadaan fardu cayn ma isu bedelayaa ay xaraam mucayan uga tahay inay jebiyaan khilaafun khilaaf baa yanjari ku daahiraya arrinkaa hadalka oo culimadana ka muuqanaya sababku waxay tahay baa laleeyahay furuudulkifaayaha qaybna inaad wadaayo waa waajib sida safuljihaad ninkii galay oo furuudulkifaayad aha haddii safkii galo inuu kasoo baxay lama ogolo nasul qur-aanna waa xaaraantinimey salaadii haddii aad bilowdo inaad jebisa lama ogola janaazadii waxyaabaha saas oo kaleetihi waa furuudulkifaayaat haddii la gudagalo aan la jebin karin waxaa la helay furuudulkifaayaat kale oo haddii la gudagalo laga hari karo sida qur-aanka xifdigiisa qofkii bilaabay inuu dhammaystiro waajib mucayana maaha ay guud ahaan waajibka kifaayigay kamid ahayd haddaba waajib mucayana ma isu bedelaysaa qur-aanka xifdigiisa hadduu bilaabo inuu ka inuu dhammaystiro asawaabu maya haddaba kana maxaa saa yii kana saa yidhi qolana qeyb qaybta horay qabsadeen oo waa waajibaysaa bay yidhaahdeen tusaalayaoda noocaasay soo ururiyeen qolana waxay yidhahdeen maya ma waajibayo tusaalayaoda qaybta kale ay soo ururiyeen wasawaabu walcilmu cind allahi waxaa weye in la yidhaahdo lama itlaaqayo inuu yatacayan aw laa yatacayan ee waxaa la eegayaa qaraa-intiisa iyo adiladiisa khaaska ayaa lagu kala saaraya taasuu tilmaamaya hal yucayinu mucayan ma ka dhigayaa shuruucu lfaacili ciddii falka samaynaysay gudagalkeeda fii dilkifaayati ay guda gashaay mucayan mu bedelaya ee kifaayadii ma ka saarayaan khilaafun baa yanjari ku daahiraya hadalkaas masalada maxaa ku salaysan haddaba khilaafkaasi maxay tahay samaradiisu wuxuu yihi falxulqu fi lujrati litaxamuli farqan calaa daka alkhilaafi qaduli falkhulfu khilaafka la ysku hayaayo fi lujrati ijaar lagu qaata litaxamuli markhaatiga qaadidiisa iyo markhaati gudashada farcun wuxuu ku dhisanaysan yahay oo ku dhisan yahay calaa daka alkhilaaf khilaafkaas hore la ysku hayo inuu yatacayan aw laa yatacayan kaasoo qad buuliya ay qad culima la ogaaday halkan waxaa keenay sababkiisuu yahay culimadu waxay yidhaahdeen waxyaabaha furuudul acyaanka ah akhdul ujra ma banaana in lagu qaato haddaba hadduu shaygii fardu caynku u yahay salaadii inaad salaada tukato ijaar kuma qaadan kartid inaad soonto soonka ramadaano faral kuguha ijaar kuma qaadan kartid zakadii inaad bixiso ijaar kuma qaadan kartid laakiin wixii aan waajib ahayn cayni ah ee furuudulkifaaya ah ijaar waa lagu qaadan karaa bay yidhaahdeen haddaba waxaa timid qofkii haddii markhaatigii dad badan oo qaadan lahayo oo min furuudulkifaaya uu kamid yahay sida noo iman doontana hase ahaatee qofkii intuu soo baxo isaga iyo qof kale ay yimaadaan ay markhaatigii qaadaan waxaa su-aal taagan markhaatigii qaaditaankiisa dadkan bilaabee goobta yimidi hal yatacayan am la haddaan idhaahno cayn bu isu bedelayaa markhaatiga qaadidiisa iyo godashadiisa ijaar kuma dalban karaan haddaan idhaahno isu isu bedeli maaye kifaayigii sibuu ahaanayaa markhaatiga qaadidiisa ijaar way ku qaadan karaan markaas wuxuu yihi falkhulfu khilaafka la isku haya fi lujrati ijaar in lagu qaadan karo litaxamuli markhaatiga xambaaritaankiisa oo markhaati hadda inaarinta ka noqoto meeshiina aad timaado wax ku qaadanaysaay farcun waxay farac ka tahay calaa daka alkhilaafi khilaafka la isku hayo faacilka haddii guda galaay mutacayin mucayan ba isu bedelaya kaasoo qad culim qad buli ee qad culima la ogaaday kadib maalimku raximah llahu tacaala masalo kale u gudbay oo waxa uu yihi waalibu dani fi lisqaati kafa wafi tawajuhi ladaa man curifa man curifa wuxuu la jeedaa imaam raazi iyo qalaafi iyo rag lamida waxay yidhaahdeen in waajibkan kifaayiga issaaran yahay iyo in kale maxaad ku ogaanaysaa ma yaqiin baa shardiya inuusa kaa dhacay maxaad ku ogaanaysaa ma yaqiin baa shardiya bimacnaa haddii madiyo janaaze aad u timaado markii janaazadii ku tukata mawaajib bay kugu tahay waxay yidhaahdeen haalibu dhani baa loo noqonayaa hadda dhanigaaba u bato inaan wax ku tukaday jirin oon janaazadii lagu tukan waajib bay kugu tahay inaad ku tukato hadda halibka dhanigu u bato in lagu tukaday oo dadkii ay ku tukadeenna laguguma laha haddaba waxaa layaga yaabay dhaheen dhinaca dhaniga haalibkii ka muuqdo haddaan waajibkii kifaayigaa dad kale inaynan samaynin dad kalena qabanaynin kuula badato waa laguu leehay haddii kuula badato in la sameeyey oo dad kale qabteenna laguma laha wa min hada lbaaya waxaa kamid a dadka muslimiinta ee diyaarulmuslimiin ku dhintay meel og adoo jooga janaazatulhaalib ku tukanaysa asaxiixu la sida meesha lagu yaqaan sababtoo ah haalibku waxaa weye inay ku tukadeen yaanaan yaqiin bahayn qofkii meel cidlaha ku dhintay in janaazatulhaalib la tukan karo haddii haalibu dhani noqotay inaan lagu tukan meydkii la aasay haddaan xaqiiqo haynin in la dhaqay oo si fiican loo kanfay dadka aasayna dad muslimiina ay yihiin waxaa haalibu dhania inay kanfeen si fiican u dhaqeen xaaladda saas oo kaleeta wuxuu le waa haalibu dhani dhaniga haalibkaa filisqaati dhicitaanka waajibkii kifaayaga u dhacay kasaa ku filan hadday haalibu dhanni in dad kala sameeyeen ay noqoto kugu filan waajibkii waa ka dhacaya wafi tawajuhina waa ku filan yahay haalibu dhanigu ladaa man curifa dad la yaqaana agtooda ahlulcilmiga fuqaraaf iyo raazi rag lamida xataa tawajuhu dalabi calayka in lagaa rabo adigoy kugu waajib tahay la imaatinka waajibkii kifaayiga ahaana iyona sidoo kale haalibu dhani waa ku filan inaad u malaysa cid samaysay inaanay jirin oo dad kale aanay samaynin kadibna maalinku wuxuu gudbay raximah allahu tacaala inuu waxaabay furuudulkifaayaha ahaa tiriyo oo waxa uu yidhi furuuduhu lqadaa ka nahyi amri radd isalaami wa jihaadi lkufri fatwa waxifdu ma siwa almathani ziyaarati alxaraami di larkaani imaamatu minhu wadafcu darari walixtiraafu maca sadi hugri xadaanaة twasuq shahaadة tajiizu meytin wakada lciyaada diyaafaة xuduuru man fi nazci waxifdu saa'iri culuumi الsharci halkaas wuxuu kusoo sheegay labaatan mithaal iyo labaatan tusaale intaasna waa ka badan yihiin intan tusaale un baa looga jeeda waxau yihi furuuduhu kifaayada furuudkeeda iyo waajibaadka kifaayiga ah waxay yihiin alqadaa ay alqadaau bayna annaas dadka in qaado loo helo kala xukuma oo khusuumaadka iyo dooda iyo muranka soo afjara xukunkii sharciga ahaana dadkii ku laazimiya oo u kala garsoora haddaba in la helo dad qaadida la sameeyaay waa waajib kifaaya hal yatacayanu bitacyiin alimaam ninka imaamka haddii uu cayino qof waajib mucayana ma ku noqonaya sida jihaadkii mise waa maya masale khilaaf ahlulcilmi ka taagan yahay wey siyada salafkana raximahum llah raximahum llahu tacaala waxay u badan tahay in aynan ku tacayunaynin sababta waa laga carari jiray laakiin waa goorma waa markii cid kale oo badiil ah la heli karayo calaa kulli xaal maxalushaahidku waxaa wey ariga masalada qadaha iyo qaadi in la noqdaay waa furuudulkifaaya ummadda dhan wax qaadi noqda haddii laga waayo way ku dambaabaysaa qaar kamid a hadday qabtaanna inta kale waa ka dhacaya laba ka nahyin ay nahyin can ilmunkari munkarka in la iska reebo waxaa saddex amrin ay wa amrin waa cadfun bilaa caatif xarful carafkii baa laga xadfay inta soo socota laga badan oo kamida alamru bilmacruufi ko iyo wanahyu cani lmunkari labadaasina waa furuud lkifaaya ayuu leeyahay oo waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhauna cani ilmunkari waa kayahayr subxana watacaala aayad kalena ku yiri saan soo marnay falowlaa nafara min kuli firqatin minhum daa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiin haddii dadka qaar diinta gaarsiiya dadka leelo macruufkiina amra munkarkiina ka reebaaye dembigii waa ka dhacaya haddii kale intii waajibkaa fuulay guud ahaan waa dambaabaysaa ama si guud ahaanada hawshaan loo istaaga ha noqoto ama goob iyo meel la joogo oo munkar ka dhacaya ha noqdaan markii meel munkar ka dhacaya dad joogaan dadkaas waxaa waajib kifaaye ah inay munkarka ka reebaan dadka wanaagga laga tegayana ay amraan hadduu qof kamida u istaaga arrinkaas inta kale dambiga waa ka dhacay addi kale wada dambaabayaan afar waxaa raddi salaami salaamta in la radiyo haddii jamaacay dadku la yahay ama hal qof laga badan yahay oo la salaamo hal qof inuu jawaabo kamid ihi waajib weye haddii cidna jawaabi weydo oo radin weydo salaantii sharciga ahaydi way dambaabayaan haddii mid kamida ama qayb kamida ay radiyaanna oo salaantii ka jawaabaan oo wacalaykum assalaam ay yidhaahdaan dembigii waa ka wada dhacaya wa jihaadi lkufri qayb tusaalaha shanaadi ee kamidkii gaalada la jihaadkooda weye ilaa xaalaadka gaarka ah ee jihaadka uu gaaladu uu mutacayinka noqonaya maahane sida kale iyo asal ahaan jihaadu dalabka gaar ahaan waa furuudulkifaaya gaar ahaan sanad kasta mar say fuqahadeenu yidhaahdaan marka waxaa laga maarmaana in la helo dad duulaanka jihaadu dalabka aada haddii ummadii qaybi arrintaa u istaagto dembigii inta kale waa ka dhacaya cid usoo baxdaba haddii la waayana waa la wada dambaabaya waxaa lixa fatwa in fatwo iyo iftaa la helo masalada qadaha iyo fatwadu waxay ku kala duwan yihiin in labaduba ay xukunka sharciga sheegitaankiisa iyo cadayntiisa qadiyada la xiriira yihiin laakiin uu qaduhuna ilzaamin dadkii lagu laaziminayo yahay ilzaamkaasoo awoodiisii iyo mutatalabaadkiisii u baahan fatwaduna mujarad ikhbaar baa la yidhahdaa iclaam bilxukmi dadka xukunka inaan u sheegto saa inuu yahay ciddii qaadana ha qaadato ciddaan qaadana hayna qaadan marka cid fatwata masaalka xukunka sharciga loola yimaado ila masaalku qadaa ma wadaha qaar baa cibaadadii weydiinaya qaar baa masale ku qaldantay weydiinaya qaar baa ariiqatu tooba weydiinaya qaar baa fal uu sameeyey xukunkiisa sharciga weydiinaya maxkamadii xagasho ahayn waa in la helaa cid fatwoota oo ahal u ah dadkii in laga helo way haddii laga wada waayo way dayaceen diin badan dhaxal badan dayaceena waa dambaabayaan haddii qayb laga helana inta kale dambi waa ka dhacaya waxaa toddoba ah wa xifdu ma in qay qur-aan la xafido weeye siwa almathani faatixada ka saaray almathani waa magac kamid a magacyada faatixada walaqad aataynaaka sabca min almathani waalqur'aan alcaziim waa kilah yii toddoba ayadoo almathani soo noqnoqoto la aqriya marar badan haddaba maadaama qof kastoo mukalafa oo waajib saaran yahay salaadi inuu faatixadii barto akriyo ay tahay faatixada wax ka badan in la xafidaay waa sunnatu sunnatu caynin wey laakiin waajib kifaaya weeye ummadii wax faatixada mooyeen wax kala xafidsan in laga waayo lama ogola ziyaarat alxaraami waxaa sideed ku ah xaramka oo la ziyaarto yani sanad kastaa loo jeeda lil arkaani arkaanta iyo saaxiibka ah wuxuu yihi xaramka iyo kacdada sanad kasta muslimiin u xajida in la helo waa min furuud alkifaaya inuu maanic cadow iyo wax lamida hor istaaga maahane inaan sanadkan hal qof oo muslimiinta kamid a xajiyin lama ogola saas darteed haddii dadka qaar xajiyaan waajibkii kifaayiga ah waa dhacaya haddii hal qof oo xajiye la waayo iyadoon wax maanicahoo reebayaa jirini waa lagu wada dambaabayaa waxaa sagaal ah buu yidhi imaamatun imaamada madaxtinimadu minhu waajibkaa kifaayiga kamid tahay imaamada wuxuu ujeedaa imaamadii madaxtinimada iyo hogaanka muslimiinta alima imaamat lcudma alimaamat lkubra la yidhaahdo wey oo nin madaxa dadkii in loo sameeyo dadkii arrintaa xilkeedu saaraa ahlulxalli walcaqdiga la yidhaahday waa inay qof iska soo qabtaan hadday iska soo qabtaan oo qof hawshii qabtan la helo dembigii waa ka dhacaya inta kale haddii hal qof oo qabta la waayo hawsha ay iska soo qaban waayaanna waa dambaabayaan waxaa kamida waxyaabaha waajibaadka kifaayiga ee tobnaad iyo dafcu barari bararka iyo dhibka in la reebo qofka gaajaysan cid cunto siisa in la helo qofka xanuunsan cidda u daweysa in la helo haddii uu dawolayahay cidda daalimka cid qabatoo gacanta qabata in la helo ummadii waxyaabaha saas oo kaleeta ee bararka iyo dhibka dadka usoo jiidaya wax ka dhaciyay in la helo way anfa nafta maalka dadka cirdiga gabdhaha kursashadooda xoolaha dhacooda ummadda dad arrintaa ka hortagay in la helo way haddii ummadii ay kari karto oo arrintaa wax ka qaban weyda ay celin weydana way wada dambaabaysaa hadday qayb kamida hawshaa fuliyaan oo waxaa ka reebaanna waxa weeye dembigii waa ka dhacayaa haba noqoto qayb kamida dararka qaybo kamidihii meelo kala duwan ha galaanoo amr bilmacruuf qaar ha gasho nahy can munkar ha gasho qaar qaar jihaadulkufri ha gasho laakiin waa ka caabsan tahay waxaa ko iyo toban ku ah walixtiraafu xirfooyinka iyo shaqooyinka muhimka iyo sarciyinka muhimka in la barto ummada muslimiinta in laga helo qaguryaha waxdhis yaqaana beeraha wax yaqaana in laga helo tababarka dagaalada wax yaqaana in laga helo hubka samayntiisa wax yaqaana in laga helo in gawaari samaynta rag garanaya laga helo xirfooyinka muhimka ee nolosha lagama maarmaanka u ah in la helo dad yaqaana oo dadka qaari ay bartaan waajib wey haddii cidna ayan baraan laga wada jeedsado waa lagu dambaabaya haddii qayb kamida ay bartaan oo hawshii qabtaanna inta kale dambiga waa ka dhacaya macsadi fuuri isagoo suhuurtiga lagu daray furinta oo la xiro oo difaac laga galo tanna waa kii labiyo tobnaad oo wuxuu leeyahay waxaa labiyo toban ku ah muslimiinta goobta furinta dagaalka iyo xuduudda cadowga lalaleeyahay iyo daalada lalaleeyahay dad heegan iyo dhufu isugu jira in la helo way oo ribaad ku jira haddii dadkii qaar hortaa u istaagaan nufayskii ay ka galaan magagoomihii furinta ahaa inta kale dambiga waa ka dhacaya haddii lasoo wada cileeyo oo gaalada loo baylihiyo oo loo dayaca muslimiintana waa lagu wada dambaabaya waxaa saddex iyo toban ku ah xabaanatun ilmihii in la xabaaneeyo oo xanaanada caruurta way gaar ahaan waxaa laga hadlayaa ilmihii meel cidlaa lagu tuuray oo cidda shay aan la garanayn ilmaha cidda shay la garanayo xabaanadiisu waajibaat la cayniyay kamid tahay haddaba ilmaha dariiqa lagu soo tuuro banaanka lasoo dhigay ummaddaa cid qaada oo xanaanaysa oo dar yeesha waa in laga helaa haddii laga wada tago waa lagu dambaabaya waxaa afar iyo toban kuwa tawasuqun